جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal wadda horjimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo dowladda shiicada iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa gantaale isweydaarsaday iyadoona labada dhinac ay eedeymo xooggan isu jeedinayaan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dhowr sano oo xabsi ah ku xukuntay ruux soomaali ah oo ay ku eedaysay inuu weerar ka fuliyo gudaha dalka maraykanka jabhadda tigreega ayaa beenisay eedeen kulul oo uga timid dhanka xukuumadda adis ababa xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan dowladaha suudan iyo etoobiya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta kow iyo tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga howlgalle lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu soo xirayey fatrada labaad ee waxbarashada machadka khaliil ibnu axmed ayaa ka dhacday degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan qaybta tobanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka runaa warka duhurnimo haatanna isagii oo faahfaahsan dowladda shiicada iiraan iyo saliibiyadda maraykanka ayaa gantaallo isweydaarsaday iyadoona labada dhinac ay eedeymo xooggan isu jeedinayaan saliibiyadda maraykanka ayaa weerartay markab shidaal oo ay leedahay dowladda shiicada iiraan iyo sidoo kale fariisiimo ay ku sugnaayeen ciidanka badda ee iiraan dhanka kale dowladda iiraan ayaa iyaduna gantaallo iyo diyaarado daroonis ah ku weerartay maraakiibta dagaal ee dowladda saliibiyadda maraykanka labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeynaya inuu isaga weerarka bilaabay welina si rasmi ah looma xaqiijin inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay weerarada kooban ee ay isweedaarsadeen iiraan iyo maraykanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa dhowr sano oo xabsi ah ku xukuntay ruux soomaali ah oo ay ku eedeysay inuu weerar ka fuliyo gudaha dalka maraykanka waa kan casaam carafaad oo warbixintaasi inoo faahfaahinaya maxamuud tooxow maxamed oo ah muwaadin soomaali ah ayaa maxkamad ku taalla gudaha dalka maraykanka ku xukuntay soddon sano oo xadhig ah waxaana ruuxan soomaaliga ah lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey haweeney caddaan ah oo sannadkii laba kun toban iyo sagaalkii lagu dilay gudaha dalka maraykanka waxaana intaasi dheer oo lagu soo oogay inuu afduubay saddex carruur ah kuwaasoo markii dambe la sheegay in maalmo kadib dilka hooyadood laga helay gobol kale oo ku yaala gudaha dalka maraykanka kooxaha baaritaanka ku sameeyey kiiskan ayaa sheegay in haweenayda ka hor inta aan la dilin booliska ku wargelisay inankan soomaaliga ah midi ku handaday sidoo kale saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dilka kadib uu muxiidiin ka baxsaday maraykanka isagoona u cararay dalka guwande timala ee bartamaha qaaradda ameerika ilaa laga soo qabtay sannadkii laba kun labaatan iyo kowdii mahadsanid casaam jabhadda tigreega ayaa beenisay eedeen kulul oo uga timid dhanka xukuumadda adis ababa xilli uu sii xogaysanayo khilaafka ka dhex taagan dowladaha suudan iyo itoobiya marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya kooxda tigreega ee t b l f ayaa been abuur iyo waxkama jiraan ku tilmaamtay war-saxaafadeedkii dhowaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ee lagu sheegay in jabhadda ay la shaqaynayso dowladda suudaan si ay u carqaladayso ammaanka etoobiya war-saxaafadeedka ay soo saartay t b l f ayaa waxay ku tiri si cad ayaan u diidaynaa eedeymahan waa kuwa aansan lahayn mas-uuliyad darro ah waxayna tilmaamaysaa qaab marin habaabin ah oo soo noqnoqotay ayaa lasii raaciyey bayaanka t b l f waxay t b l f intaasi ku dartay in eedeemahani u adeegaan keliya inay kiciyaan xiisadaha oo ay qariyaan baahida degdega ah ee isla xisaabtanka iyo dadaalada nabadda ee dhabta ah jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f kama aysan qayb qaadan mana aysan taageerin wax howlo ah oo wiiqiya xasiloonida gobolka ayay sii raacisay hadalkeeda marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhex jira dowladaha xabshida etoobiya iyo suudaan iyadoona maalmo ka hor u yeertay safiirkeeda adisaababa waxayna ku eedeysay dowladda xabashada etoobiya iyo midda imaaraadka carabta inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday diyaarado doronis ah oo beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee khartuuma aad baad umahadsantahay marwaan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta kow iyo tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga yaasir moxamed oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey muuqaalkan oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya ayaa ah qeybta koob iyo tobanaad muuqaalo taxana ah oo lagu soo bandhigayo gurmadka dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga muuqaalkan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib kusoo bandhigay gurmad raashin qaybin ah oo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo dan yar ah oo ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayada hiiraan kuwaasi oo la siiyey raashinka noocyadiisa kala duwan gaar ahaan cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho muuqaalkan ayaa waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib kusoo bandhigayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo mahadnaq ballaaran u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha bismillahi raxmaan raxiim anigoo maxamed cabdi abiikar ah oo joogo degmada makoylo waxaa liisii bur bariis saliid sokor walaayada islaamka intaasay ku mahadsan tahay
magacaygu waa maxamuud cismaan xaayla tabla biriise tabla sokore tabla bure maasha allah guddiga abaaraha iyo mujaahidiinta ilaahi ha barakeeya maanta qoysas badanaa wax la siiy insha allahu tacaala ilaahi hamahaddaa iskale
magacayga waxaa waaye bishaar muuse deegaanka waxaan ka tirsanahay waa eelwarre waxaa lii siiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid intaasaa lii siiyey walaayada islaamiga ah iga soo gaartay allaha barakee miisaankooda kor allah u qaado bismillaah anoo jooga degmada ceelwarre magacayga waa abuukar macalin axmed walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin isiigu jiro bur bariis sokor saliid khayr allaha siiyo cadowga allaha jibiyo gaalada allaha jibiyo islaamka kor allaha ka dhigo
magacaygu waa cabey axmed yuusuf khaalid oo jooga tuulada buurweyn waxaan hay-addan ay siisay saliid iyo bur iyo bariis ayay isiisay iyadoo ku mahadsan magacayda xasan cali ibraahim oo jooga degmada buurweyn oo maanta walaayada ay noo qaybisay bur saliid sokor waa ku mahadsiin khayr allaha siiyo insha allah
anigoo ah cumar ibraahim cali waxaan joogaa degmada show walaayada khayr allaha siiyo waxayna siisay haaf bariise haaf sokor e haaf caag saliid e intaasayna siisay waana mahadsan tahay walaayada kor allah ka dhigo walaayada islaamka kor allah ka dhigo gaalada allah naga jibiyo aniga xalime ibraahim faaraxa walaayada show jooga walaayada maanta waxayna siiyeen haaf buro haaf bariisa haaf sonkor laba cabadada saliid ah alxamdulilah alxamdulilah waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol maasha allah
waxaa nala siiyey howl sharaf leh macaan badan marka kale waxaan leeyahay howl wanaagsan ayaa nala siiyey haaf bure haaf bariise haaf sokore laba caago saliide intaas ayaa nala siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin walaayad barakaysan alla ha guuleeyo alla ha guuleeyo tii wax tarta oo dalka iyo dadka wax u tarta allah ka dhigo waxaan joogaa deegaanka dheriyow walaayada oo barakaysan waxaa ina siisay haaf bure haaf sokore haaf bariis eh caag saliid eh aynas waana mahadsan yihiin jasaakum allah khayran
maalmihii lasoo dhaafay waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya si xiriir ah u baahinayey muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiiyey dadka ay saameeyaan abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya aad baad u mahadsantahay yaasir howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga ku faarta kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax ku weeraray goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada oo ku taala degmada beled xaabo ee gobolka gedo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay labo askari oo murtadiin ah dhanka kale gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen askar booliis ah oo ka tirsan kufaarta kenya kuwaasi oo ku lugaynayay duleedka degmada ceelqalow waxaana jira khasaaro saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey qaraxaasi munaasabad lagu soo xereeyey fatrada labaad ee waxbarashada machadka khaliil ibnu axmed ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan saadiq muumin ayaa warbixinta warkaasi inoo haya munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna soo xiriyey waxbarashada fatrada labaad ee macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi oo ah macad lagu barto luuqadda carabiga islamarkaana hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku aadan muhiimadda ay leedahay barashada luuqada
waayaan marka luqadii carabiga baranno luqa carabiya waxaa la yidhaha waa wasiila waxaa lagu gaaraa fahmul kitaaba wasunna lagu gaaraa haayo ma aha waa wasiila marka waa shay dadka muslimiinta ah laga rabo walaalayaal luqa carabiya barashadeeda si kitaabkii alla subxana wa taala unoo soo dejiyey qur-aankii iyo sunnadii aan u fahamno wixii aanu ku gaari lahayn oo fahamkoodana fahamsiin lahaa oo wasiilada noo aha aan ku gaari lahayn waa luqa carabiya barashadeeda marka sidaasa waxay u tahay shay waajib u tahay ardayda khaliil ibnu axmed ee dhammaysatay fatrada labaad ee waxbarashada macadka ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen acuudu billahi min ashaydaani alrajiim wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin tabat ay macnaaha qasirat wahalakat وتب أي معناها حصل له خسارة وهلك ما أغنى عنه أي معناها ما دفع عنه الخسارة وما كسب أي معناها وهو ولده حبيبتي الفريدة أختي كما تعلمين أن المسلمين في العالم أصابتهم الكابة ومستهم الجدب والقحط فهل تسمعين أو ترين في أراضيكم مضرا نعم أختي الحبيبة قد أمضرنا بفضل الله ورحمته في الليلة البارحة مطرا كثيرا وأنبتنا الله لنا الكلأ فهل وجدتم مثل هذه الرحمة يا أختا عزيزي يا صديق القلب عندي سؤال لو تجيبون السؤال أليس الله أنزلنا القرآن لمعجزة عظيم لا احتمال إسكاف بمعنى صانع الحذاء والخف إسلال بمعنى الرشوة إصلاح بمعنى عرف خاص بمصالحة بين الناس أعجف بمعنى الدواب المهزول mudiirka macadka khaliil ibnu axmed alfaraahidi oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey macadka iyo maraaxishii uu soo maray muddadii uu shaqaynayey haddaan macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi aan ka bixino warbixin kooban macadka khaliil ibnu axmed alfarahidi waa macad lagu barto luqadda carabiga ah wuxuuna ka furan yahay degmada buqa qable iyo guud ahaan gobolka wuxuu ka furan yahay oo kale muxaafadada jallaqsi gaar ahaan show macadka khaliil ibn axmed alfarahidi waxaa la furay sanadii markay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddexdii dafca ayaa ka qalinjibisay oo ahaa gabdhihii daaciyaadka ahaa macadka khadiija dhiganayay qayb ka mid ayaa ka qalinjibiyey ee dafcadaani oo dafcadii labaad ah waxaa la furay bishii dilqicda sanada kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada muddo sanad ay hadda dhiganayaan ardada hadda fadhiso oo qaybtani macadka ah sidoo kale macadka waxaa lagu bartaa luqadda carabiga ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardaydii dhammaysatay fatrada labaad ee macadka khaliil ibnu axmed isagoona ku booriyey in ay sii wataan waxbarashadooda mar labaad iyo mar saddexaad gabdhaha dadaalka ee juhsigaa bixiyey waxaan kula dardaarmayaa maanta waxaad tahay sheen iftiin waxaad tahay sheen furo dadaalkii oo hadda noo muuqday si labalaabo dadka walaalihiina ay u baahanna sii gaarsiiya sababto cilmiga marka la bixiyo wuu ku siyaadaa ee ku nusqaami maaha marka bixintiisa ku dadaala inta la bartay ee hadda ilaahay tabaaraka wa tacaala quluubtiina ku shubayne sii daa'imo ee sii joogtee sababtoo ah haddii faraha laga qaado marartul adri ayaa ayaa dhacaysa marka waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala dadaalkii iyo juhdigii bixiseen ilahay ha idin barakeeyo macallimiinteenna jazaahumullahu khayran dadaalka igana bixiyey ee maanta intus taabsiyada ahaa iyagana waxaan leenahay si laabalaaba dadaalka aad bixinaysaan sababtoo ah maanta wax adduun iyo aakhira ku anfacayo waa ummadaada inaad maal gashatid mar labaad imirta hadda waxaan ku boorinayaan ku celcelinaynaa diinta alla tabaaraka watacaala martiha ka noqonayna barta macadka khaliil ibnu axmed ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo ay ka aflaxeen amaba ay wax ka barteen arday fara badan mahadsanid saadaq ugu dambeyntii waxaad warkeenna ku maqli doontaan qaybta tobanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanahaasoo kabashada deegaanadii lagu soo duulayey cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo sii ambaqaadaya degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada oo wax badan martigeliyay dagaalo iyo duqeymo cadowtooyo oo uu cadowga saliibiga maraykanka horkacayay taariikhda lasoo maray waa degmo ay dadkeeda noqdeen barakacayaal kadib markii maleeshiyaad khawana ah oo hoos fadhiya saliibiyiintaas ay weeraro dhimasho iyo dhaawac sababay ay ku soo qaadeen dadka deegaanadan si hayin looga dhigo nidaamyada kufriga ee lagu dirqinayo muslimiinta soomaaliya booqashadeeda halkan aan ku imid ayaa waxaa sidoo kale kusoo indhe-indheeyey dhismooyinkii quruxda badnaa ee ay dadweynuhu halkan ka dhisteen magaaladooda oo gebi ahaanba la burburiyey sidoo kale goobaha duqeymaha lagu burburiyey waxaa ka mida guryo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi si aan arrimahaas wax badan oga ogaano waxaan ka waraystay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada gamboole dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay xarunta degmada ee magaalada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe halkaas oo uu ka muuqdo burbur aad u xoogan oo ay u geysteen maleeshiyaadkii dabadhilafyada murtadiinta gaar ahaan kuwii baangarafta ahaa ee uu markaa horboodayey murtadkii lagu magacaabi jiray xasan tuure magaaladan dagaalo dhowr ah ayaa ka dhacay sida uu igu waramayo nabadoonka dagaaladaasna cadowga ayaa soo qaaday khasaa'ir bay kala kulmeen iyaguna guryo dad rayada ayay gubeen iyo sidoo kale goobihii danta guud ee lagu isticmaalayay amaba loogu adeegayay qeybaha kala duwan ee bulshada marka hore adeer magacaada oo ii bilaabaya magacayda dhocso cabdideer waxaa ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo deegaanka ka mid ah marka degmadii ayaan joognaa dhismaheedii burbur baa ka muuqanaya wax shaqaana kama socdaan oo hadda laguma shaqeeyo degmadan waxaa intaan u geystay dabadhelifkii ahaay xasan tuure oo gaalkii weynaya xasan garguurta soo dirsanaya balagaaladan sagaal duulimaad ayuu kusoo sameeyey annagana waan iska caabini oo ilaahay waana makani waana ayagana garaafyooyin badan aan ku gaarsiini annagana waxbay noo geysteen maxay horta maxaa deegaanka oo dhibo ka dhacay ama degmada waxaynu u jeednaa in burbur oo ka muuqdo degmada sida guriga degmada oo kale madaaficii ay la dhaceen saldhigii oo kale waa burburiyeen guryo dad shacab ay lihiin masaakiin caruur iyo xaasas ay ku nool yihiin way burburiyeen hadda saldhiga xagoo naga jiraa saldhiga wuxuu naga jaraa koonfur ayuu naga jaraa magaalada hadda waxaan ka taaganahay dhanka waaqooyi sida sida guriga degmada oo kalooy oo burbur xooggan ay u geysteen sida hadda guryo dad rayid ay lihiinoo masaakiin ana way gubeen waana ku tegi doonaa waana soo arki doonaa maadaama qof waaye arag aad tahay oo oo da ah oo deegaankana ku dhashay intaana soo joogay degmada waxaa dhisay dadka deegaanka oo si maamulka markaa uu ugu adeego ayaad ugu talagasheen marka sababta degmada loo beegsanayo waa maxay maxay dembi oo gashay degmada waxaa dembi hoy gashay muslimnimo iyo shareecada islaamka ay ku dhaqataa dembigaas ay gashay degmada kitaabka al maxaad u koryeelaysay gashay wax kale laguma haysto wax kale laguma haysto laa ilaaha ila allah maxamadu rasuulullah maxaad u koryeelayseen bisaa lagu haystaa degmada gaalada nagu soo duushay daba dhilifyadeeda intaas unbay nagu haystaan kitaabka alla in la baabeeya ayaa loo socdaa mooye al-shabaabna looma socdo wax kalena lama rabo kitaab masaajidkaas ku yeela nin soomaali ah ayaa inad soo qabtay adeerkay toorias ula baxay ninkii kitaabka gubi rabay soomaaliga intuu laabtay murtadkii soomaaliga inuu laabtay oo gaal beebo ku jiro maraykan eh ayuu u tegey maraykankiiyuu soo kici goormay ahayd waxay ahayd kun afar boqol afartan iyo labadi ayay ahayd intii xamlada ay socotay intii xamlada horteed waa ayuu gaalkii maraykanka inuu soo degey oo kitaabka gubi odogeyni garbaduub inta loo qabtayaa meel loo fadhiisay wax lala dagaalmaa kitaabka allowa iyo sunnada rasuulka wax shabaab liira loola dagaalmaa ma jiraan islaamka iyo kitaabkaa lagu soo duuli al-shabaab waa muslimiin kitaabka alla koryeeliisao difaaciisa gaalni wuxuu taagan yahay kitaabkaas in cagta ka hoosgeliyo isku kaadiyo kaadida isacarada iskaga tiro la soo qaaday gaal maraykan ah ayaa soo dirsaday joe baiden liidah joe baiden markuu isaga xilka ka degay wuxuu u dhiibay donald trump annaga ragga ay naga dileen rag daba taagan ayaan nahay mana ka heri doonno waa deyn ay qabaan fariisimaha donald trump hadda ku sugan yahay ayaan ugu tegi doonaa guryaha kale ee ay gubeen xaggee ku yaalan waxnoosh guryaha magaalada gudaheeda ay ku yeelaan waana lagu tusaya haye hadda ina mar saldhig aan kasi- aan aan sii marno ma- maadaama degmada aan soo aragno markaas waa cadiye
goobahan danta guud waxaa laga maamulayay ku dhaqanka shareecada islaamka waxay ahaayeen halkay usoo xogan doonan jireen dadka deegaanka hase yeeshee dagaalka cadowga kusoo qaaday deegaankan oo ahaa mid lagu doonayay in lagu burburiyo nidaamka islaamiga ah dadkana lagu fasahaadiyo ayaa cadowga sidii uu doonayay himiladiisii waxba aan oga hirgelin oo waxay la kulmeen iska caabin xoogan oo cadowga oga timid dadka deegaanka oo garab ka helayay walaalahooda mujaahidiinta hadda waa sidee xaaladda guud ee magaalada gamboole halkaas oo ay ka babanayso raayada towxiidka magaalada waxaa dib ugu soo laabtay nabadii iyo kala dambeyntii kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo in ay dadka usoo xugun tagaan kitaabka allah waxaa dib u furmay qaar ka mida goobihii waxbarashada aasaasiga ahaa ee dugsiyada qur'aanka kariimka lagu barto iyo maraakiista haweenka ay wax ku bartaan ifafaalayaasha qurxoon ee soo muuqanaya waxaa ka mid a dugsigan waa madraso lagu barto qur'aanka kariimka ku dhowaad konton arday ayaa qur'aanka lagu baraa macalinka madrasada ayaa ii sheegay in waqti dhow la aasaasay dugsigan iyadoo sababtu tahay amni xumada ka dhaxday deegaanka madarasada sheekh cali suufi waxay ku taalaa degmada gaboolo walaaya shabeelaha dhexa madarasada waxaa la furay kun afar boqol afartii iyo lixdii bishii saddexaad maalin isin ah intaas casharada waxay cayaalka qaataan waxay soo galaan laba iyo tobankii ayay soo galaan ee, waxayna galabtii ilaa intaas dugsiga joogan ilaa xagala waxay baxaan galabtii kow iyo tobanka intaas dhanaca casharo ay ka qaataan madarasada maanta waxaan joognaa kun afar boqol afartii todobada maanta waa arkaysa ilmaa insha intay kusoo barteen ayagoo bandhigaya qur-aanka kariimka ah kitaabihii yararka meesha ku barteen ilaahay maadis deegaanka waa mid hadda u gudbay xaalad soo kabasho ah iyo sidoo kale in ardadu ay soo camiraan goobaha waxbarasho hadday ahaan lahaayeen maraakiista iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka kariimka waalidiintuna waxa ay yihiin kuwo heegan buuxa ugu jira sidii ay kaalin mug lah oo qaadan lahaayeen arrinkaas hore socodka leh ee wanaagsan mid ka mid a maraakiistii haweenka ee aanbooqday waxa ay ii sheegeen ardada in hamigoodu uu yahay mid aad u sarreeya islamar ahaantana dhanka waxbarashada ay la tartami doonaan wilaayaadka kale islaamiga oo in badan fursadda nabadeed soo helay saraakiisha ku jirtay madaxa ka guree raggii habeenku guuray hoteelada muqdisho saraakiisha ku jirtay madaxa ka guree jabkii idinku gaaray hiiraan iyo muqdisho Mishii hore dib- ugu dambeyntiina maxaynu ka naqaanaa taariikhda degmada gamboole ee galbeedka wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaan oga hadli doonaa xalqadeenna soo socota aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed rabaani ayuu kaasii ahaa guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee maanta aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu